bismillaahi raxmaan raxiim subax wanaagsan dhegeystayaal qodobada wararka dalsan idinaysana waxaa ugu waaweyn madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in ciidamada dowladda ay ku jeesteen deegaanada xelbuur iyo sidoo kale galhareer ee gobolka galgaduud faahfaahinna ka soo baxaya maleeshiyaad hubaysan dad shacaba ku rasaasiyey deegaana ka tirsan gobolka galgaduud madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdi kaari qorqor oo sheegtay oo sheegay in ay joojiyeen howlihii maamulka inta lagu jiro abaabulka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab dadaalo dib loogu sii deynayo sarkaal ka tirsan qaramada midoobe oo lagu afduubtay magaalada baladweyneha xarunta gobolka hiiraan oo ka socda magaaladaasi kulan waa munaasabadda sanad guurada todobiy tobanaad ee asaaska galmudug oo lagu qabtay magaalada kambaare ee caasimada dalka uganda guddiga qaran ee waa guddiga dhaqaalaha qaran oo ra-isul wasaaraha xukuumadda soomaaliya u gudbiya talooyin la xidhiira sar uqaadidda hannaanka maaliyadda dalka wararka dibadda waxaa ugu waaweyn ciidamada ruushka oo duqeeyey qaybo ka mid ah dalka yukrain
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeegga trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeegga trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
subax wanaagsan dhegeystayaal saaka waa subax talaadada taariikhduna ku beegan tahay shan iyo tobanka agoost laba kun saddex iyo labaatan kusoo dhawaada warkii subax reedu dalsan oo faahfaahsan aynu ku bilownay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa sheegay in ciidamada dowladda ay u jiheysteen degmada ceelbuur iyo sidoo kale galhariiri ee gobolka galgaduuda madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo khudbad ka jeeniyay munaasabad lagu qabtay magaalada dhuusamareeb ayaa kaga hadlay arrimo dhowr oo ku aadan xaaladda dalka iyo rajada laga qabo in dib usoo kabashada dalka gaar ahaan dagaalka ka dhanka al-shabaab dib u heshiisiinta iyo dhismaha dowlad dhiska madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa madaxda galmudug marka hore ku bogaadiyey sida ay muddada kooban ugu guuleysteen dib u dhiska maamulka sidoo kale madaxweyne xasan sheekh ayaa ku dheeraaday dagaalka ka dhanka al-shabaab ee dartiisa uu joogo magaalada dhuusamareeb isagoo sheegay inuu rajo weyn ka qabo in mar aan fogeyn dowladiisa ay ku guuleysan doonto dagaalkaas waa sidoo hadalka u dhigay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud ayaa sidoo kale sheegay in uu tegi doono dowlad goboleedyo kale oo kamid ah dalka halkaas uu ka bilaabi doono dagaalka ka dhanka al-shabaab wejigiisa labaad madaxweynaha u hadlayna waxau yidhi
rasuulilaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi caasimada kumeel gaarka ee dowladda jubbaland annagoo rajaynayno in labadaas dowlad goboleed si dhaqsiya badan caasimadoodii rasmiga ahay ay ugu guuraan oo ay maamulkooda halkaas ay geeyaan marka aan ay ka xoroobaan iska xoreeyaan khawaarijta haddii aan la yihahdo intaas kadib galmudug taariikh dheer ayay leedahay sida loo tilmaamay dadka ka soo shaqeeyey maalintii ra'yiga oo sanad guurada loogu dabaaldego maalintii aasaaska galmudug labada degmo keliya ee weli ku hartay gacanta oo aan ayadana hadda sidaa la wada tilmaamay aan u wada xeydxeedannahay inaan si kama dambays ah aan muxuu ahay cadowga gacantiisa uga bixino haddii alla yiraa labadii fayskii koowaad ee dagaalka labada dowlad goboleed ee hirshabeelle iyo galmudug uu ahay degmooyinka hirshabeelle dhammaan waa ka xoroobeen waana ka xor dadaalka lagu xoreeyeyna labsadeeda dadka reer galmudug ka mid ay ahaayeen waa ka qayb qaateen hirshabeelle tuulooyinaa laga yaabaa weli inay meel qaarkood ka dhidhiman yihiin ayaduna sidoo kale ayay u taagan tahay inay ka qayb qaadato dhammaystirka khawaarijta ee meelaha yarka ay ku hareen degmada dowlad goboleedka galmudug oo mar dhow insha allah soo dhammaan doonto maa caawa ciidamada qalabka sida ee xoogga dalka soomaaliyeed iyo ciidamada muxuu ahay macawisleyda ee difaaca dadweynaha waxay ku sii socdaan meelahaas aan tilmaannay ee cadowga uu ku harsan yahay oo ay u sii gurmanayaan waxaan sidoo kale bogaado weyn u muujinayaa dadka deegaanadaas ay cadowgu weli ku harsan yahay lafsadoodu inay muujiyeen adkaysi badan in badanoo ka mid ahoo bannaanka u soo baxay oo ka soo baxay xeryaha cadowgana caawa iyaguna waxaa ku sii socda cadowga ay ka mid yihiin dhiiranaan dheerina ay muujiyeen ay
dhinaca kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikari qorqoor oo isna hadlaya ayaa shaaciyay in galmudug la geliyey xaalad deg deg ah iyadoo la hakiyay howlihii caadiga ahaa ee hay-adaha maamulka isagoona u jihaystay dhanka dagaalka ka dhanka al-shabaab ee ka socda deegaanada maamulkiisa waxa uu sheegay madaxweyne qorqoor in la hakiyey dhammaan shaqa waa howlihii caadiga ahaa ee hay-adaha maamulka ee socday waxaana sidoo kale uu tilmaamay in ay dadka ku nool deegaanada galmudug ay ka joogta al-shabaab looga baahan yahay inay halkaasi ay isaga baxaan
dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud deed marti sharafta siyaasiyiinta mas-uuliyiinta kale iyo qeybaha kala duwan ee bulshada anoon kala qaadqaadayn qof walba magaciisa iyo darajadiisaan ku salaamay dhamga ah ee dadka reer galmudug meel ay joogaanba ku weyn waxaan rabaa inaan halkan uga hambalyeeyo dhammaan bulsho weynta reer galmudug meel ay joogaanba adduunka in ladhahdo hambalyo hambalyo sanad guurada taariikhiga ah ee aan caawa u dabaaldegayno waa hambalyo kadib inaan u mahad celiyo dhammaan intii ka soo qayb qaadatay inay galmudug soo gaarto halkan inta dhimatay aan idhaahdo u ducayno aan ilaahay ha u naxariisto inta noolna aan u mahad celinno galmudug maraaxil bay soo martay maalinba meel bay soo martay maalinba dad rag dad dhintay iyo in noolba waa laga soo qayb qaatay waxaan rabaa inaan halkaas mahad ballaaran uga celiyo qof waliba doorkii uu ka soo qaatay iyo kaalintii uu ku lahaa inay galmudug halkaas soo gaarto waxaan ku faraxsannahay odana madaxweyne galmudugtan caawa u dabaaldegayno inay tahay galmudug ku socota waddadii horumarka iyo xorriyadda galmudug sidaan wada ognahay waxay soo martay maalinba meelay soo joogtay waxay joogtaa caaway galmudug taabagal ah hay-adaheeda dowladdu ay yihiin kuwo gudan kara waajibaadkii iyo xilkii loo idmaday
codkaas waxaa ahaa madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaari qoorqoor magaalada beledweynaha xarunta gobolka hiiraan waxaa ka socda dadaalo dib loogu sii deynayo mid ka mid a shaqaalaha qaramada midoobey oo lagu afduubtay magaaladaasi laba maalin ka hor waxaana sarkaalkaas ugu magacaaba cabdirasaaq miro dhowre oo kamid ahaa shaqaalaha qaramada midoobe waxaana la sheegay in dabli hubeysan ay ka afduubteen qeybo kamid ah magaalada beledweyne ee xarunta gobolka kiiraan baaqyo kala duwan ayaa loo jeedinaya siyaasiyiinta iyo xildhibaanada golaha shacabka ee kasoo jeeda maamul waa kasoo jeeda magaalada beledweyne iyagoona laga dalbanaya in sarkaalkaas dib loogu celiyo xoriyadiisa cabdirasaaq miro dhowre sidoo kale kamid ah wariyaasha soomaaliyeed ayaa laba maalin ka hor waxaa laga afduubtay magaalada beledweyne ee xarunta gobolka kiiraan waxaana la tilmaamay inuu wajahayo xaalad adag oo dhinaca caafimaad darra ah iyadoona la wado dadaalo kala duwan oo dib loogu sii deynayo cabdirasaaq miro dhowre oo xoriyadiisa lagu siinayo waxa uu kamid yahay shaqaalaha qaramada midoobe gaar ahaan dhanka warbaahinta markana haddii aynu eegno magaalada kambaala ee caasimada dalka uganda ayaa waxaa lagu qabtay munaasabad lagu xusayey waa munaasabada sanadgurada galmudug ee looga dabaaldegayay magaaladaasi maxamed cabdiraxmaan maalin ayaa warkaan kasoo diray kambala
birial of africa ee magaalada kambala waxaa halkan lagu xusayaa munaasabada toddobiy toban sanadguradii kasoo wareegatay markii dhidibada loo taagay galmudug waxaana xusid mudan in galmudug ay noqotay maamul hana qaaday oo ka mid noqonaya maamulada ugu sarreeya ee ka jira soomaaliya
Look at
gudoomiyaha jaaliyada soomaaliyeed ee dalkan ugandha gudoomiyaha jaaliyada galmudug ee ugandha qeybaha kala duwan ee jaaliyadaha galmu qeybaha kala duwan ee jaaliyadaha ka dhisan dalkan ugandha mas-uuliyiin siyaasiyiin ganacsato nabadoono dhalinyaro haweenii marti sharafka loo madasha lagu casuumay munaasabadda waxaa daafuray qeybna ka ahaa qabanqaabiyaasha kulankan xafladda sidoo kalena ku hadlaya afka qabanqaabiyaasha mudane cabdinaasir cigale waa sanad guuradii toddobiyo tobnaad ee jaaliyadda galmudug intaa kadib waxaan u mahadcelinayaa dhammaan dhallinyaradii ka soo shaqaysay xafladdan aadka u quruxda badan aad iyo aad baa ugu mahad celinayaa sidoo kale waxaan u mahad celinayaa marti sharafta ayagana noo ajiibay ee nagala soo qayb galaan xafladdan aadka u quruxda badan ayagana wax alle aad baa u mahadsantihiin
qaar ka mid ah dadyoogii goobta ka hadlaya waxa ay soo dhoweeyeen xafladda toddobiy toban san guurada kasoo wareegatay dowladda galmudug aas-aaskeedii iyaguna u rajeeyey dowladda galmudug horumar iyo guulo kale
waa maalin qiimo iyo qaayo leh waa maalin sharaf u ah dadweynaha ku nool galmudug sida aad ogsoontihiin galmudug waxaa ku nool soomaali inteeda badan markaan idhaahda kow iyo toban kow iyo tobanay ka kooban inta ku nool waa qoomiyad aad u badan midda lamaad oo halkan aan u soo istaaga waxaa ka mid ah ee dadaalka oo xasan sheekh maxamuud uu bilaabay oo meel fiican maraayo ilaahay waxaan uga baryaynaa in dhammaystir guul ugu dhammaado in la dhammaystiro goobaha waxbarashada dhammaan degmooyinka iyo tuulooyinka galmudug si aqoontu ay u korido maskaxda dadkuna ay wax u bartaan shan in la dhammaystiro dibooshidinta galmudug waxyaabaha dagaallada iyo colaadaha soo noqnooda ay dowladdu ka qabato shaqo fiican reer galmudug ha dhurowdo reer galmudug korolaha ka dhigo soomaaliya korolaha ka dhigo midnimo iyo guul waartana allahna siiyo
sida sharafta leh oo quruxda badan ee xafladdan aa u soo agaasinteen dhallinyarada ku nool dalka uganda waxaan leeyahay aad iyo aada u mahadsan tihiin runtii xafladdan waa xaflad ee soomaali weyn oo iskugu timid haddii aan sii kaftamana waxaan isleeyahay waxaa ku wada daartay jamhuuriyaddii barakaysneed iyo galmudug gudoomiyaha jaaliyadda galmudug ee dalkan ugandha mudane cabdiraxmaan cilmi kahye qays ayaa waxa uu u mahad celiyey cid waliba oo ka qayb qaadatay sidii ay munaasabadan ku hirgeli lahayd sidoo kalena waxa uu hambalyo u diray dhammaan shacabka galmudug meel waliba oo ay joogaan isaguna u rajeeyey horumar iyo baraare iyo galmudug oo dhaqaaqda waxaan iskugu mahad celinaa dhammaan sida qiimaha iyo qadarinta le aad uga soo qayb gasheen xuska sanad guuradii toddobiyo tobanaad maalintii la aas-aasay maamulka maamulada u horeeya maamulka lagu daysta mar walbo maamulka mar walba dadkiisa u hiran yihiin in ay xoreeyaan dalka soomaaliyeed maamulka galmudug waxaa iskugu mahadcelinaynaa reer galmudug iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed ee aan reer galmudug ahayn ee ka soo qaybgala xafladdaani waxaa idin leeyahay horumarka galmudug waxa uu soo bilowday labada kun lixdii ilaa iyo haddana waa uu socdaa sanadkan waxaan rajaynaynaa inaan iska xoreyno qodaxyaasha nagu aadan ee lagu magacaabo khawaariijta ama ilmaha naarta waxaan idin leeyahay dhammaantiinna waa ku mahadsantihiin waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo ganacsatada reer galmudug ee jooga dalka yuganda ay u horeeyaan hablaheena quruxda badan bulaale bebi shop liido cosmaticis iyo afnaan fablig kama marna gabadha da'da yar simir cosmatics gudoomiyaha jaaliyadda soomaaliyeed ee uganda mudane sayid axmed oo dhankiisa hadlay ayaa munaasabadan waxaa ugu hambaliyey dhammaan shacabka galmudug waxaan leenahay hambaliyo maamul goboleedka galmudug waxaan leenahay hambaliyo hambaliyo waxaan u malaynayaa madaxdii oo idil waxay fadhiyaan dhowsamareed iyo gaalgacya iyagoo la dagaalamaya qolada nabaddiidka waxaan rajaynaynaa insha allah hadduu ilaaha raahdo inaan guulaysatiin oo waddankoo nabadeh waddankoo nabadeh waxaa kaloo rajaynaynaa insha allah hadduu ilaaha yidhaahdo sanadkan sanadkiisi kale guul iyo barwaaqo inaan gaarno oo soomaali oo hal ah iyo walaalaha deriskuoo hal eh hadduu ilaha yidhahdo insha guutaan dhegeysaa warkii subaxdala sanad ka dhegeysanayseen saaka wanaginta
wararkaad la haysaa hobsiimo u helidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin war la helyaabaa tala la hel